bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaare ha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan isin kudhigun sidaasan hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimaada jimacada sabtaga hagalaasa hamiinnimo axadu isniin hagalaayta taariikhdan iyo ku-beeganta labaatii lamada bilo tumiy lamaad sannada labada kun tumiyo sagaalka qodobada oo ka barnaamijkan idinkudhigun sudu doontaan hoo ilaahay karaala nagad waliba ku mid ah shirlama geesood iyo weeldhadeen maamul goboleedyada hirshabeeley koonfur galbeed oo qoqobsooma gudaha magaalada tambaydhabo shirkaasay tahoy oo laha ku saara war murtiyeed may haye qodobadiiyo kuwada heliyeen lamada maamul goboleed barnaamijkaiyo kudhugun sudu doontaan hoo ilaahay koraala nagada saasaata weliba barnaamijkan isinka dheegi doonta aan in hasinku gudbii doone ugaas ku mid a malaaqyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo eedeen usinjeedii dowladda federaalk soomaaliya ciidamada amisom may haytay eedeymaha dowladda federaalk soomaaliya amisom linjeedii barnaamijkii antii habadiisu ka jara ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal naqda saasaata weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan in hasiinka gudbii doone antiisu habada ka jara wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle hadali amniga guud ee maamul goboleedka hirshabeelle iyo xusid mudanta in deegaano ku mid a hirshabeelle maalmooyinka dambe ay ku jiraan dagaalan dhexeeya beelo wada degow maamul goboleedkaasi hirshabeelle barnaamijkii intii habada ka jara iyoba ku dhegeysan doontaan arrimahaas iyo arrimo kale uuna ku waraysanay wasiirka amniga ee maamul goboleedka hirshabeelle saasaato weliba barnaamijkan ka dheegi doontaan in hasin gudbii doone wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle oo usiina tilmaamay in ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle usug hoosandhii kureed markii saameyn kuweeldhatay fatahaadda iyo roobabkii kugobada deegaanadaasi toy hirshabeelle barnaamijkiiyo ku dheegi doontaan waraysanulu weeldhani wasiir maxamed yuusuf colow saasaata weliba barnaamijkiisinka dheegi doontaan intay ka damboytay dhismaha maamulan samaynta golaha deegaanka ee degmadaasi toy diinsoor warar dheeraad ah oo ku saabsan dhismo golaha deegaanka diinsoor iyo ka dheegi doontaan barnaamijka intii habada ka jira qodobadaasi walaagahanay koror intiuna habhawada ka jarna iyo barnaamijkaana ka dhugunsudi doontaan barnaamijkan waliba hasiin saare intan isinkula dariir si aano maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinac sanaadan waliba gacan weyn ku jeystaaye gudaykey maxamuud cali cabdulaahi maxamuud gaabshaa mar kale mar lamaata ku dhowaada akhyaare barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan hamiin faylag mar kale akhyaaray haddii hasiin qobada qodobkan ku horeeyey ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan weliba geega magaalada baydhabo shir lama geesood ee kuweeldhaday maamul goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed shirkaasi toy oo ku qayb galeen wasiirada lamada maamul goboleed iyo-ona shir guddoomiyaayeen madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaare iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen welibana shirkun lamageesoodka haay usug aaday muddo lix saacadood iyo-ona lankuwada hadalay sidii iskaashi dhow un weeldhada lahaayeen lamada maamul goboleed koreed markii kulankaa dhammaadii weliba laha ku saaray walmurtiyeed laha ku koobay qodobadii iyo kuwada heliyeen lamada maamul goboleed qodobadaas weliba ku mid ahayey in lamada maamul goboleed iyo isku kaaladan horumaryooga ganacsiga lamada maamul goboleed ilaaliyooga sohdine lamada maamul goboleed wadaagayaan ammaanka guud iyo furooga waddooyinka lamada maamul goboleed oo la sheegay in qaarkood iyo xanibaad saaranta haddaba weliba markii shirkaha dhammaaday warbaahinta la hadalay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed mudane ugaas xasan cabdi maxamed weliinuu faahfaahiyey qodobadii shirkuun lahaas ku waafaqay rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah maanta oo ay bisha disembar ku beegan tahay labaatanka bisha disembar labadakuniyosagaalyotobanka kulan ay isugu yimaadeen labada dowlad goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo labada gole ee heer wasiiro oo labaduba ay shir guddoominayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle wadatashi dheer iyo wada sheekaysi dheer oo ay wada yeesheen guud ahaanba labada madaxweyne iyo labada gole wasiire oo looga hadlayay arrimaha amniga fataadaha iyo horumarinta dhaqaalaha labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya wada hadal dheer waxaa ka soo baxay warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen labada dowlad goboleed dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shirkan oo ah shirka iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idin akriyo warmurjeedkii sida wadajirka ay u soo saareen labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya shirka iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed koonfur galbeed iyo hirshabeelle warmurtiyeed shirka iska shir iskaashi shir iskaashi ah shir iskaashi ah oo ay martigelisay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo si wada jira isugu yimaado si wada jir ay isugu yimaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare iyo mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo qaar ka mid ah xolaha wasiirada labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wadahadal dheer waxyaabaha ay sida tooska ah u dul istaageen kana wada hadleen waxaa ka mid ah arrimaha amniga in la wada wadaago xogaha amniga sida dhaqdhaqaaqa nabaddiidka iskaashiga hawlada howlgallada wadajirka ah oo ay wada hor kacayaan guud ahaanba hay-adaha amniga dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in la isu furo jidadka guud ahaanba ay dhibaatada ku hayaan nimanka nabaddiidka al-shabaabka ah jidadkaas oo ah jidka u dhaxeeya magaalada baydhabo iyo magaalada muqdisho oo isku xidha waan ognahay intiisa badan inuu furan yahay gaar ahaanna meelaha qaar ay dhibaato badan ku hayaan nimankan shabaabka ah oo dhibaatada ku haya labada dowlad goboleed iyo ummadda soomaaliyeed intaba sidoo kalena la furo jidka weyn oo isku xidha magaalada beledweyne ee caasimadda gobolka hiiraan iyo magaalada muqdisho jawhar iyo xudur intaba in laga wada shaqeeyo amniga xuduudaha labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya inay ka wada shaqeeyaan guud ahaanba hayadaha amniga ah isna dhaafsadaan xogaha cadowga iyo la dagaalanka al-shabaab gumurtiyeedka waxaa kaloo lagu xusay arrimaha fatahaadaha oo guud ahaanba webiga shabeelle iyo roobabkii sanadkan ka da'ayay soomaaliya ay dhibaato badan u geysteen labada dowlad goboleed labada dowlad goboleed waxay si wada jir ah ugu mahad celiyeen dhammaan hay-adaha iyo dadkii gacanta weyn ka geystay gurmadkii wax ku oolka ahaa ee loo fidiyey dadkii webiga shabeelle uu ku fatahay iyo roobabkii dayrta ahaa sanadkan ka da'ay labada dowlad goboleedba sidii loogu soo gurmaday iyo isgarab istaaggoodaba waxay u mahad celiyeen in guud ahaan dadkii horay gacanta ugu geystana loogu mahad celiyo gaar ahaanna weli maadaama ay xaaladdii taagan tahay meelaha qaarna laga soo sheegaya haatanba in webiga shabeelle uu ku fatahay in gacan weyn ay ka sii geystaan haddii ilaahay idmo oo aanan laga daalin maadaama ay xaaladdii fatahaaddu ay weli sideeda u taagan tahay labada dowlad goboleed warmurtiyeedka waxay ku xuseen in la iska kaashado arrimaha ganacsiga iyo dhaqalaha labada dowlad goboleed waxay taageerayaan dadaallada socda oo ah dinacafinta soomaaliya oo dowladda federaalka soomaaliyeed ay hoggaanka u tahay labada dowlad goboleed waxay soo dhoweeyeen inayna garab taagan inay garab taagan yihiin dowladda federaalka soomaaliya dadaallada quruxda badan oo ay ugu jirto sidii deenta looga cafin lahaa soomaaliya ayna taageersan yihiin sidoo kale in la dhiirogeliyo maalgashiga ganacsiga ee labada dowlad goboleed hirshabeelle iyo koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena gacan la siiyo ganacsatada yaryarka ah ee labada dowlad goboleed jooga kana shaqaysta wada shaqaynta dhowna leh in la horumariyo wax soo saarka ganacsiga iyo horumarinta warshadaha yaryar ee labada dowlad goboleed ka jira kana shaqeeya in gacan weynna la siiyo iyo horumarinta dhinacyada beeraha kalluumaysiga xoolaha iyo ganacsiga guud ee labada dowlad goboleed ee koonfur galbeed soomaaliya in la dhammaystiro siyaasadda sharciyada sahlaaya guud ahaanba labada maamul goboleed in ganacsi xur ah uu dhex maro oo si toosana dadka ganacsatada ah ee labada dowlad goboleed ay isqaabsadaan xogaha ganacsiga iyo horumarinta dhaqaalaha intaba heshiiska iskaashi waxaa saldhig u ah heshiiska iskaashi waxaa saldhig u ah oo dhinaca ganacsiga ah qodobka konton iyo labaad ee dastuurka dowladda federaalka soomaaliyeed farqadiisa koowaad iyo ka labaadba warmurtiyeedkan waxaa si wada jira u soo saaray dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halka weliba anhirinaada kortee muddo toban sac ilaa iyo toban lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikiin ku surugna ogeysiis ogeysiis ogeysiis
weli akhyaarey weliba la dareertaan barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan ugaas shire ugaas warsame oo ku mid ah ugaasyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba usigeega eedeyn usanjeediya dowladda federaalk soomaaliya taasousu ku eedayay in dowladda soomaaliya iyo ku gaabsatay gargaarkii lankataragale dadka ka dhibaataysan degmada afgooye iyo deegaano ku mid ah gobolka shabeellada hoose haana soo saameyn kuweeladay fatahaadii suub iyo webiga shabeelle saas haata weliba ugaasku uusu tilmaamay in ciidamada amisom ee nabad ilaalinta unroogta soomaaliya in iyo kaxadgudubeen bulshada beeraleyda ka dhaqan gobolka shabeellada hoose islamarkaasna uusu sheegay in oo amisom iyo baawurtiyo berbersiyan waxaana ku mid a beero ku yaalan gobolka shabeellada hoose waa kuw ugaaska jaraa'id isku qabaday magaalada baydhabo eedaynta unuunjeedii dowladda federaalka iyo ciidamada amisom salatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam marka hore waxaan shirkan jaraa'id aan u qabanayaa aan saxaafadda aan iskugu yeeray fatahaadadii ka dhacday gobolka shabeellaha hoose waxaan leeyahay fatahaadadaasi intii dhibaato ee ka soo gaartay dadka shacabka ahay allaha ka dulqaado waxaan aad oga xumahay fatahaadadii gobolka shabeellaha hoose ka dhacday shantii disembar ilaa toddobadii oo maanta la joogo labaatanka disembar xaqiiqdii waxaan aad oga xumahay in muddo intaas dhan oo aan wax gargaar ah oo aan la taabo karo aysan gaarin deegaamada afgooye iyo nawaaxigeeda oo aan ognahay bulshada dhammaan iyo dowladdaba iyo maamul koonfur galbeedda wada ogsoon yihiin in meeshaasi fatahaddii ay ka dhacdo xaqiiqdii ma filaynin in maanta degmada afgooye in wakhtiga intaan la-ag ee aan weli wax gargaar ah oo aan la taabo karo aysan dadkaasan gaarsiinin waxaan ognahay dadkii weli inay biyihii ku dhex jiraan inay dhalmihii kaneecada bannaanka ay ku cunayso in darxumo ay weli bannaanka ay ku hayso qoysaskii macnaha waxaan isweydiin mudan waxaan ognahay dhisansiga u dhexeeya degmada afgooye iyo magaalada muqdisho waxaan ognahay inuu gargaar waddanka yaallo waayo aan loo gey la'ayahay degmada afgooye waxaan rabnaa dowladda federaalka inay arrintaasi si degdeg ah ee uga soo jawaabaan dadkaasi bulshadaasi ma xaqiiqda waxaan dareemaynaa in xoogaa ee aan laga gaabiyey doorka ay lahaayeen mana mudnayn muddada intaan dhan in aan wax gargaar ah uusan gaarin degmada afgooye aad iyo aadaan oga xunnaa runtii xaqiiqda arrintaasi waxaan rabaa inaan arrintan uga faa'iidaysto waxaa jiro beero ku hereersan degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose oo dalagii dadkii u soo baxay in ay gaadiidka amison amba dad kale oo ciidamada ama dowladda federaalka ahaadaane in ay dul marayaan beerihii dadkii dalagii u soo baxay waan ognaa waddankan abaaro ka soo baxay dadkii muddo badan dalag uma soo goyn sanadkii ugu macnaha wax soo saarkii badnaa oo la filaayay in dadkii maanta ay wax soo saarkooda ay ka faa'iidaan in maanta haddana ay ka cawdaan gaadiidka amisom oo dalagii dadkii beeraha iska dul maraayo aan cid wax ka qabanaysan aysan jirin xaqiiqdii dadkii deegaanka arrintaas cabashadooda na soo gaarsiiyeen waxaan haynaa maxaa la yidhahdaa fiidiyoyo waxaan haynaa sawirro oo beerihii iyo sidii loo dulmaraayo oo aan jidkii laga soo leexday la dulmaraayo dalagii beeraha dhexdooda ilaa laba boqoloo beer wax ka badan oo intaasoo kunoo hektar ah ayaa jid laga dhigtay ayaa layska dulmaraaya aanan cid wax ka qabanayso iyo cid ka jawaabaysa midna aysan jirin marka xaqiiqdii arrintaasni waa arrin dadka shacabka ah aan aysan u dulqaadan karin waxaan rabnaa in arrintaasi wasaaradda amniga iyo wasaaradda difaaca qaranka in labadaba arrintaas ay soo farageliyaan ciidamadaasi cid walba ee ahaataba ama amisom ha ahaadaano ama ciidamo kale ha ahaadaane in dadkaasi beeraha aan laga dhex marin beer jid ma ahan jidka la maro waa jidka la yaqaano marka aadaa u mahadsan tihiin waxaan rabnaa dowladda federaalka inay labadaas fariin ay ka soo jawaabaan shacabka reer afgooyana ma mudna arrintii ku dhacday arrin ay mudnaayeen ma ahan arrinka garaabasho mudan waaye hadal guddi la xel saarayaa jiro weli wax gaaray ma ogin weli wax qabad ah oo dhab ah oo meeshaas gaaray ma jiro jiirigaaman eber ah iyo saabuun ayaa loo geeyey nin biyo ku dhex jiro oo kanaaco cunayso aan weli aanan wax cid aanan wax gaarsiin aysan jirin waa wax caqabad ah marka xaqiiqdii arrintan reer shabeellaha hoose waxaan ugu baaqayaa shacabka degan gobolka shabeellaha hoose khaasatan reer afgooy inay isku tashadaan dalka ha joogaan dibadda ha joogaan ganacsatadooda waxaan ugu baaqayaa inay garab istaagaan dadkooda dhibaatada ay soo gaartay dadka ilmaha biyaha ku dhex jiro haweenkayna biyaha ku dhex jiro waxaan rabaa shacabkaasi inay ayaga isgarab istaagaan isku naxariistaan ayaga wax isku falaan midka midka kala caawiyo marka
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة durdur hareeraha iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuri hamiinkii daalinay dadayaay daawo dhabce deertii muraadka may daliilan e diinkii quraamad haruunlakii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waaytanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame e ulmakiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadna ka saar go'aalakii kor akriyaba duulul iyo udur korkawali kuduuganay yooba dabeelo koo rahaayana unkudaytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udureelkooka daawaya oo harunta mayba kumid aha ilidadka jinniga iyo siherka hundirmalaanta welwelka qaybogii dhexe ee barnaamijkan kulanka warsan iyo weli dhegunsadahtan khiyaare degmada diinsoor ee gobol kumbaay weliba ku dareere shirka maamul un sameeyoga golaha deegaanka ee degmadaasi te diinsoor iyo oona maalmogii lahdhaafi ku socday shirar iyo weel dhadaayan odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar haanhaanha ku jeedan degmada diinsoor iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya welibana shirarkaasi tiilinku hadalayay sidii iyo bulshada ka dhaqan degmada diinsoor iyo doorada lahaayeen golo deegaan iyo ka midaysanyin haddaba shirarkii maalmagu miili ku dareeray walyaabihii hakubahi welibaa warbaahinta la wadaagay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane mustaf sheekh cabdulaahi
daariga oo yoontayda kasoo dagdhulka koonfur galbeed maalimo shaqo ayaa intii roogay magaalada masiima ku waraayta ujeedada safarkan iyo shaqadan ahayd inta qola deegaana dhista oo degmadow shacabshe dadmatalow walayofadan ufiyofadan iyo doorada intaasay ujeedadu ku noqoya taasayd maamulkiin galantiin ka samaystaan dooratan taas oo kale gudoomiye dadkiisimataladoorisinaxullaan iyo ergida axulla dadkaasi iyo sii dooradooda aan gadoomi oo meelalaabis rabitaanka iyo ku dooradahay intaasayka ujeedada kuwinkooyintaasaaki maalmoon ahmed sheegan geedka alxamdulilaah wadatashi dheer iyo odayaalkii lahadlahlo kulan iyo maamulkii degmada iyo bulshada qaar kamid ah kulamo gaargaara lahlawelda geekaytansuurta galle inti oo guddigii oo qabanqaabada dhisida qolaha deegaanka iyo islamarkaana xalinta khilaafaadka milaasayta koytar xaliifada inti oo barnaamijku hanaanshayso inti la kadeero ergadii hawsha ergadaas intiyeen waa ku dooradaas inti gudoomiyaha la ku doorado insha allah intaasay dhammayb waayee guddigii la shaqaysada iyo intii fasinkaan baliye intiisa guddigaasi kuma nagata runtii waxyaa war kastaba sameeya aysan ariga haysan ma'ee war oona jeebkaana ku wada sharca yaa ka dhisanin war kastaba sameeya sharciga dowladaha laftirshay waybu waa intii la dhista waybu waaye way dad amaray dastuurka dowlad galbeed koonfur galbeed qodobtii afartii sideedad iyo qodobka toddobaatan toddobaad oo midaraabis baahinta maamulka baahinta maamulka ka sheekayaan qodobadaasay oo toddobaatiyo toddoba oo dastuur koonfur galbeed qodobka jar intaasaytaya waybayoona mutasaayana sharciga inti la dhisa sharciga oo dowladaha hoosisina wala dhisi sharciga dowladaha hoose way ogolaaday dowladaha hoose intiyo oo maamulasho ka dhisanaada sharca sharcigan way kasnaa fara dad lah doorar intii oo kuween dadkaasaytina deegaanka dabandhalada doorraaya intii oo kuween sharcigaa marka saas dartiya walajeedii oo ku bilaabo guddigii muslimoyti iyo wasaaradda tayimsha way kuwada shaqeeyo doonaana si in suurta gala lahayti doorasho oo xalaal iyo xurce iyo meelalays waana dhundhunya qabaa'iladii oo hordhaan walaha qaybsadaan qof welbana iska dhex arago doono oo deegaanka lalanka daneeyo doono shacabka rabitaansheeda meel raagis weero doono waana dowlad isin galantiin ka dhistay oo dowladaha hoos leerowna samaysta ee hadhowtii adeegyada bulshada qaybaja shardigu caafimaadka walbarashada iyo adeegyo kale kulli iyo horumar walkasta oo horumarneed mashaariicda horumarneed si asiin diiran isiina unku doodan way baahida inay hordhaahooda gudoomiya gudoomi ku-xigeenay gudbi jira baahida sinsiinku koyta shacabka ku koyta baarlamaanka oo dowladaha hoos ansixiya xubnoogaasi ee qolaha deegaanka ka jiran baas marya kubacdi meelraas baahidaasi dhigin qolaab oo dowladnimada ah yaa qaybka nagagu doonta taariikhdaas waxusu doonta si isiin un wanaagsan deegaanku iyagu siin un wanaagsanaade boqolaal qofood oo deegaanka degna jiran isiin way lahaaseen xuladay nan walboodba qoladiisu ku socdaan xulata intiisu wakiil aan ku kanagada guddiguna ka jara odayaala inti ugaasisin ka jara iyo meelraayis nabadoona yaasin ka jara marka saas dartiye way balafaday intii lan fikira wanaaga lan ka fikir horumarka dalka la ka fikir deegaanka la ka fikir iyo hanaanka dowladnimada si aan socod iyo sharciga oo dowladaha hoosena la ilaali intaasaytii waxyaabaha geeka una fadahay intii la sii daafuro waana tababaro badan lasan sii doono tababare lasan sii waisimasinka qalabay doono macaa tababar oo sanqalabay oo qoon ahaan sanqalabay doono oo ku horay qaabka xalinta khilaafaadka la samayn lahay qaabka ergooyinka la xulan lahay haddii xalisha la jeera iyo qaabkii meneraagis sharciga dowladaha hoose lanka dhaqan gelin lahaa sida qolaha deegaanka isigna fikirfeynkaatay sharciga dowladaha hoose intaasina way waa maalmo tababarka sii socdoo lasii sii doono dad khubreed in la roga dowladana ka shaqeeya dowladnimadana waa laka kasaaya qolo degaana maahan dhistay masiil kafaayay sii doonta insha allah gebagabada way rajeeyay war kasto inti maamulada dhisay markii dhan walbada khilaafaya baadoon khilaafaadkaasi dadkii horseeda fadaya xallii faday deegaankana dadka bulshada ku gada faday walaal kuba siin ku jira walaal hormara siin ku jira dadka cara fada isugu marka la nin fikirna ana min meelo ku ku jira ana gaga ka sekiin ana jufday sida uu nin ka fikir dad oo si oo dhabela aan dooradii wanaagaas inta ku wada shaqeyna guddiga qaab qaadada iyo meel ra'iis xalinta khilaafaadka in iska jirta marka degmidi dadba oo intaas u weyn intuu guryaal la deegaanka kulli rob isilaaseen ku xulub siin way rajeen intii wanaag ay kala shaqeysan walaa sharciga isla ilaalina inta sayidka siin ku rajeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
eedan su'aal iidow jawaab inagu waa umleeya aadasoo tabti malahine haa owlaada qeersheena usi idanka elfay lee ada naasna musiyaay tomay quudaay
idow yeela haddii warsadaase eed eed unagumay baxka quudiyaay aanada langoradow nutra bebi oo ulaadana fagan ee unagii lasiyoona naaskii aadis ina nuugile ada taawiyaas aana see haytiyeeda aana lambogii adduunka laku jeeladi aanada nutra bebi mayna lataa one e two oo waana lanka taragali owlaada ina la siiya usi oo markaasay dhaladi libilood marka usi deera ilaa iyoonay halsan usi ku deerow maanamay bakiisamaase aaniyooyinka langordow ankor furjaallaga iyoonay furbuluugga inti ku deeras yakiisamaase aana marbakiin ku gohaanu caleelaha aanada nutra bebi bi aadime ini awlaadinaka daawo ama dheera ogaaday adoo hadda la ogaataba deersi bulshada nimci naruura nafaqidii owlaada nusqan hayne nunqudan lutra baby aana lamaga batay owlaada ka nafaqoobenga la heli lutra baby nadar shihaaton aana la tooe arlaadan ayna may ka saarna antafaayiday unuga aanada lambogi ee nutra baby one e two nafaqadii naaski ayowti toban ku nusqaansanayne aanada nutra baby ku helay unuga ankaroono owlaada caanooyinka nutra baby one iyo two aanada nutra baby mayba owlaadalanka taragalay ina la siiye markii use dhaladon ilaa iyoonay libilood libilood ilaa hal sana intaas ina la siiye aanalanka taragalayo aanada nutra baby waa nafaqo buutana ku helaaya nutra baby mayba aanooyinka kala dheertaa
amiin faylan akhyaarey barnaamijkan kulanka ee warbaahinta warsan qaybogi damba iyo hasla deerne wasiirka wasaaradda amniga maamul goboleedka hirshabeelle mudane maxamed cabdiraxmaan kheyre oo ku mid ah golaha wasiirada maamulka hirshabeelle ee ku sugan magaalada dambaydhabo geegana ku qayb galay shirka lamageesoodka lamada maamul goboleed hirshabeelle koonfur galbeed iyo weliba usuwaraysu sii raadiyo warsan usuku warbiyey amniga guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle saasaatoo waraysugun weliba wasiirkuna ku warsanay dagaal maalmoogii lahadhaafi ku daraaray deegaanka jabiil ee gobolkaasi toy hiiraan unka horeyn wasiir maxamed cabdiraxmaan kheyre weliba usuku warbiyey guud ahaan amniga maamul goboleedka hirshabeelle waa ko waa ko waraysigii unalaweeldhani wasiirka amniga ee maamul goboleedka hirshabeelle bismillahi raxmaan iraxiim marka koowaad waan salaamayaa dhegeystayaasha iyo shaqaalaha ka howlgala warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo magacaygu waa maxamed cabdiraxmaan kheyre waxaan ahaa wasiirka amniga ee dowlad goboleedka hirshabeelle waana ku dhowahay idaacadda warsan
ugu horeen mudane wasiir waxaad noogu warbixisaa guud ahaan amniga maamul goboleedka hirshabeelle
bismillahi raxmaan iraxiim sidaa la socotid amniga guud ee dalka waayihiidaba aad ayuu usoo hagaagayey waxaana barbar socotay inay jirto khatara xagga amniga ah oo mararka qaar guud ahaan dalka dhan ayaa la qabnaa gaar ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle amnigiisa waayihii dambe labadii sane oo hadda lasoo dhaafay waxaa umaleysaa in in badanna wax guulo laga gaaray xagga tayanta ciidamada dhisitaanka iyo kor u qaadita laamaha amniga dhankan kale waxaa barbar socday in amni darro ay jirtay oo meelaha qaar ay ka dhacayeen weeraro oo ku dhufan ka dhaqaaq ah oo dad badanoo mas-uuliyiin aan ku weynay gaar ahaan waddada udhexayso muqdisho iyo jowhar deegaanada kale oo sida beledweyne eriyadeeda in badan sidoo kale waa waa waa waxyaaba lamida arrimahaasoo kale way jiraan laakiin guulaha laga gaara xagga amniga iyo howlgallada la sameeyey maalin dhaweed shalay iyo daraad howlgalla waa ka socday shabeellaha hoose aan le cafan shabeellaha dhexe annagana halkaan joogna ayaan xogta inta badan aan helaynay marka nimanka nabadiidka deegaano badan oo laga qabsaday oo oo deegaanada shabeellaha dhexe ayaa jiro marka arrimaha amniga xaqiiqatan waa waa wax badan ayaa waayahan dambe laga qabanaya waxaana ka mid tahay tubaha qaranka oo oo amniga tubta amniga ee qaranka ayaan wada shaqeyn wanaagsan aan hoos tagnaa maadaama howlgallada dadka sameynaya inay iska kaashadaan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed marka annaga iyo dowladda federaalkana wada shaqeynta xagga obereshinadana si wanaagsan ayaan u wada shaqeynaa caawimaada loo baahnaana waan ka helnaa dowladda dhexe iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed
waxaa soo hadal qaaday howlgalo oo ka socda shabeellada dhexe sida shalay daraadba aan warbixinadu aan ku helaynay waxaa jira eedeymo oo ciidanka markii meele ay qabsadaan oo haddana dhacday in ay kasoo laabtaan ma dhacday hadda ka hor in deegaanada ka mid ah hirshabeelle ciidamada ay weerar ku qaadeen ay qabsadeen haddana dib ugu soo laabtay mise waxaa wasaaraddaada u qorshaysan ayaa jiro in oo meelaha qabsashada oo kale xaqiiqatan mararka qaar oon badnayn way dhacdaa in deegaan deegaan si fudud lagu qabto laakiin si kale looga soo baxo iyadoo aad ay u yaraato isu socodka ama xagga isu gurmadka ciidamada oo aan ognahay deegaanada ayna aad ay u baahsan yihiin laakiin muddadii dambe maysan dhicin meel dhul cadowga laga qabsaday inay dib u qabsadaan waayo khataraha ka dhalan kara marka cadowga dhulka laga qabto ee soo laabtaan iyo marka ay haystaan waxaa ka daran markii dib ay u qabsadaan khatarahaas waxay bartilmaamaysanayaan dad alla dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah oo dowladnimada soo dhoweeyo waxay bartilmaamaysanayaan dadka maatida ah oo deegaankaasi ku haray marka annaga inta badan waxaan ku dadaalnaa haddii deegaan ay noqoto in dowladda goboleedka hirshabeelle iyo dowladda federaalka iskaashanaya gacanta ay ku dhigaan in aan dib daba loo qabsan marka hadda ma jirtaa la dhihi karaa waa tahay dhinaca markaan fiirano gobolka hiiraan deegaanka jabeel waxaa ka dhacay toddobaad ka hor dagaal oo beeleedya bal dagaalkaas sidoo inta halkuu ku dambeeyey soomaalida waa inta badan way isgaaraan waa dad walaalaha oo deegaan ah way jirtaa dagaalka jawiil ka dhacay laba beelo walaalaha ayaa isku dha ka dhalatay in dagaalka uu weynaado alxamdulilah waxaa ku baxay wasaaradda amniga wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ayaa halkaas u dirnay sidoo kale waxaa halkaas tagay taliyaha ciidanka booliiska ee hirshabeelle jenaraal corneel xasan dhicisow iyo taliya ku-xigeenka hirshabeelle iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan dhammaan ciidamada amniga oo dhan ayaa ka wada qayb qaatay iyo maamulka gobolka ayagoo kaashanayo wasaaraddana qayb lixadle ayay ka qaadatay wasiir ku-xigeenka iyo saraakiishan kusoo sheegaba waxay soo ku guuleystay in la dhammeeyo dagaalka oo gobol nabadeed loo bedelo halkaasna beelaha walaalaha ay ku wada hadlaan marka ciidanka amniga booliiska ee hirshabeelle ayaana meesha jooga oo dadkii kala dhex galay ilaa haddana gacanta ku haayo nabadgelyada deegaanka maalinkii khallaasaha xoogga u dhacana kadib maysan dhicin marka wadahadaladii iyo reerihii walaalaha ahay gogoshoodana way fidsan tahay waan rajaynaynaa in nabad lagu guulaysto ayay ka dhalato hadduu ilaah iraaha
maadaama aan waraysi gebagabada soo gaarnay waxaa jira hirshabeelle deegaano ka mid ah ama degmooyin muhiim u ah oo weli aan gacantiina ku jirin maxaa wasaaradda amniga ahaan ama maamul ahaan idinkaga qorshaysan
insha allah waxaan rajaynaynaa in deegaanada oo gacanta cadowga ku jiro in sida ugu dhaqsiyaa badan ay hirshabeelle gacantooda usoo galaan waan rajaynaynaa diyaar garowgeedana waan wadnaa waana rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaa badan in gacanta aan usoo gelinno dadkaas soomaaliyeed waxay u baahan yihin xuquuqda annaga aan haysano mid la mid ah inay si xorriyada u noolaadaan in si xorriyada ah howlahooda shaqo iyo nolol maalmeedkooda ay u qabsadaan in si xorriyada ay dadka aragtidooda usoo bandhigtaan taasna waxaa u diiday nimanka cadowga oo dul fadhiyo oo noloshii dadkaas lahaayeen dugsiiyey marka annaga oo kaashanayno dowladda federaalk waxaan rajaynayna inaan mardhow insha allah gacanta kusoo dhigi doono deegaanadaas aan gaarsiin doono nidaamka dooliga hadduu ilaahay raaco ugu dambeyn waxaan kusoo koobayaa in dhammaan labada dowlad goboleed ee hirshabelle iyo koonfur galbeed maadaama aan joogin magaalada beerdhabo wasaaradda amniga ee hirshabelle iyo koonfur galbeed waxaa laisla gartay in wada shaqeyn toosa ay yeeshaan labada dowlad goboleed iyo shacabkoodana waxaan ku baraarujinaya in laga wada shaqeeyo amniga nabad walba asaas ah waxaa fura u ah amniga haddaan amni la helin nolol ma jirto waxaan rajeynayaa annaga shacabka koonfur galbeed iyo shacabka hirshabelle iyo mas-uuliyiinta labada gobolba labada dowlad goboleedba inay ka wada shaqeeyaan kor u qaadida amniga labada deegaan iyo guud ahaan soomaaliya waa mahadsantay
mar kale xamiin faylan akhyaarey maxamed yuusuf colow oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle saasaatoona ee xildhibaan ku mid ee baarlamanka maamul goboleedkaasi iyo waraysiuna lawelin weliba use ku hadalay faahfaahina ku biyey qaabkan shaqeeyas wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowlad goboleedka hirshabeelle usoona tilmaamay in ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle bilowg lahdhaafi u sahaay koowsa hoosan sii dhiyi kureed markii saameyn weyn ku weeldhadi roobabkii kugu badan deegaanadaasi tahay iyo fatahaadii suubii webiga shabeelle welibana saasaato wasiir colow ise tilmaamay in tumitadow tuulo ku hoos kooyeen degmadaasi tay jowhar iyo saameyn ciid unku weeldhati fatahaadii suubii webiga shabeelle waa kuwa wasiirka oo ku sugan magaalada baydhabo waraysana kulaweeldhani arrimo ganacsiga iyo qaabka shaqeeyas wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle
runtii radio western iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba waan salaamayaa gaar ahaan shaqaalaha iyo maamulka idaacadda warsan oo runtii ah idaacad aada usoo dhabar adeegtay kana shaqaysay horumarka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo weliba ka hor xataa inta koonfur galbeed aan la dhisin waxay runtii idaacad aada ula shaqaysay heer baydhabo iyo runtii heer baay iyo bukool intaba oo runtii ka shaqaysa horumarka dhanka ganacsiga iyo waxbarashada iyo caafimaadka waxaan leeyahay dadaalkiina sii wada mar dhow baa la doogiya hadeer yaan la dacroon ayaan idin leeyahay markaan intaas kaga soo gudbo runtii shacabka reer baydhabo waxaan leeyahay aad aad ugu mahadsan tihiin sida wanaagga leh oo galgacaylka leh oo walaaltinimada leh oo aad noogu soo dhoweyseen xarunta kumeel gaarka ee maamulka ee koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhabo runtii muddada aan joognay ee maalmaha ah waxaan aragnay in shacabka reer baydhabo iyo guud ahaan shacabka koonfur galbeed iyo shacabka reer shabeelle ay yihiin labo mataana ah aadaan ugu faraxsannahay waxaan nimid gurigeenii labaad runtii martima nihin waxaan joognaa gurigeenii labaad sidaad noo soo dhaweyseen taariikhda idin xusi doonta aadaad ugu mahadsantihiin idaacadda warsan idinkana aada ugu mahadsantihiin waa tahay wasiir waxaa tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle bal wasaaraddaada waxqabad kooban maxaa inta muddada aada joogtay maxaa idin qabsoomay aada u mahadsantahay waa su-aal aada muhiim u ah runtii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka hirshabeelle waa wasaarad runtii markaas dowlad goboleedka hirshabeelle u qaabilsan dhanka habeynta iyo horumarinta ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka sidoo kale wasaaradda waxa ay dowladda ay uga mas-uul tahay qorshaha iyo qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta maalgashiga iyo horumarinta warshadaha intaba runtii waxaan qabanay inta kuma soo koobi karo ilaa iyo caawa ku hadlaya laakiin haddii aan kuu soo koobo waxaa ugu muhiimsan wadawada shaqaynta dhow aan la leenahay ganacsatada dowlad goboleedka hirshabeelle annagoo hadda shirka u dambeeyey muddo saddex maalmooda aan ku qabanay magaalada jowar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle waan isugu yeernay ganacsatada dowlad goboleedka shirkaas oo ay sidoo kale qayb ay ka ahayd hay-adda u n d p qorshihiisana uu ahaa b b p marka sidii ay u wada tashan lahaayeen ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa looga hadlayay muddo saddex maalmooda runtii aada ayuu qorshe fiican ayaa ka soo baxay waxaan wadnaa qorshe aan aan ku markaa kor ugu soo qaadayna dhaqaalaha ganacsatada yaryar oo haddaba ay wado hay-adda i c r c ay bilowday ee bixinta lacagaha waxaana ku xigi doona haddii allah awoodi la ogolaado january first in iyadana hay-adda u n d p ay bilowdo kobcinta dhaqaalaha ganacsatada yaryar sidii markaa gaar ahaan weliba dadka ganacsada ka ganacsada shinnida iyo sidoo kale ukunta iyo doorada oo dareemi kartaa ganacsatada aadka u yaryar si dhaqaalo loo siiyo oo kor loogu soo qaado marka ganacsiga iyo runtii horumarka dowlad goboleedka hirshabelle ka socdo waa mid aada u weyn waxaana inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ganacsiga heysta sida fatahaadaha oo kale iyo amniga oo kale ee, haddii amni uu jirin isu socodka ee, degmooyinka ee, qaar iyo gobollada qaar isu socodkeeda uusan wanaagsanayn ee, waxaad dareemi kartaa in ganacsiga hoosudhac uu ku imaanayo ee, gaar ahaan ee, magaalada beledweyne oo kale fatahaado xooganaa ka dhacay ee, magaalada jowar ee, magaalada mahadaay degmada mahadaay ee, degmada jalalaqsi degmada buuloburje waa degmada balcad ee, waad dareemi kartaa waa deegaanada ama degmooyinka ugu badan ee waxsoosaarka beeraha ku teersan oo gebi ahaanba ay baabiceen ee, dalagii ay beerteen ee, ganacs- ee, maca- beeraleyda Ee, toddobiyo toban tuulo ayaa ka mid ah markii aan soo koobo degmada jowar oo keliya markii aan xisaabo toddobiyo toban tuulo ee, ee, ayay saameynta ugu badan oo aan wax dalaga aan sanadkan laga filaynin ee, roobabkii iyo fatahaadaha ay u geysteen ha iyo roobabkii ka da-ayay xooganaa weliba roobab xooganaa annaga xaggeena ka da-ayay Ee, marka waxyaabahaas oo iskaashaday ee xoogaa ee sanadkan hoos noo dhigay mooyaane ee, dowlad goboleedka hirshabelle ganacsigiisa hore ayuu u socday bal waxaad soo agal qaaday in toddobiyo toban tuulo oo hoos yimaado jawhar saameyn ku yeelatay dalagyadii ka Waa jawhar baxay.
keliya.
jawhar keliya Een, sida la ogsoon yahay gobolka hiiraan saas oo kale saameyntaas way jirtay bal saameynta dadkaas saas ugu dhibaataysan marka maamulka hirshabeelle ma waxaa jira wax ay gacan ay u geysteen si loo soo celin lahaa dadka dhibaatada saameysay si looga hortago abaaro ay ku yimaadeen aada u mahadsan tahay Ee, saad og tahay ee, waxaan samaynay ee, gurmad aada u weyn ee, markii fatahaada ay socdeen waatan ee, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha labada gole wasiiradii xildhibaanada ay gebi ahaanba aan dhihi karno waxay u guureen magaalada beledweyne duleedkeeda oo jawar ayay ku shaqey- aan ku shaqaynaynay waxaan tagnay beledweyne ee, oo aan joognay muddo bil ah oo wasiiradii xildhibaanada ay joogeen oo ay ka shaqaynayeen sidii dadkaasi ee, gurmud ee, ama soo noqosho ah ama dhanka caafimaadka ama ama dhan walba ha noqoto wasaarad walbaba qaybta ay tahay ayay ka shaqaynaysay ee, dadkii alxamdulilah hadda waa ay soo guryo noqdeen iyadoo fatahaaduhu ee, raadadka ay nagu reebeen weli ay socdaan ee, haddana ganacsatada eh, yaryarka ah ayaan ka bilaabaynaa inaan kor u soo qaadno oo aan ah, dhaqaalo la siiyo eh, si dhaqaalaha loo dhaqaalahii markaas iyaga yeesteen ewel eh, ugu roonaado xoogaa kor oo u soo kaco Eh, inta kalena insha allah waxaan ugu ducaynaynaa in ay ay beddel khayr qaba hantidii ka baaba'day uu ilaahay uu siiyo Eh, dadka ilaah baa deeqa Eh, wax hay-ad laga sugay ma ahan wax ku filan dadka Eh, ilaahay subxaana wa tacaala ayaan ka baryaynaa in eh, uu bedel khayr qaba uuna siiyo wixii naga halaabay waa mahadsantah magaalada baydhabo aad ku sugan tahay een, waxaa jira shirar wasiirada dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo maamulka koonfur galbeed ay wada qaateen adigu eh, wasaaradda eh, ganacsiga hirshabeelle door intee leeg ayay ku lahayd shirarkaas maasha allah aada u mahadsan tahay Eh, runtii eh, wasaaradda eh, ganacsiga iyo warshadaha eh, maanta shirkii ugu dambeeyey eh, waxaa looga hadlayey eh, waxaan filaya waxaad ka mid ahayd wariyaashu aada goobjoog aad tahay Eh, marka laga soo tago eh, khudbadaha madaxweynaha eh, dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbe- eh, go- eh, hirshabeelle marka laga soo tago eh, waxa laga hadlayo kale waxay ahaayeen eh, saddex qodob ayaa ugu muhiimsanaa saddex qodob ayuu ajandaha dhanba ahaa arrimaha amniga ee, arrimaha fatahaadaha iyo arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha marka waad dareemi kartaa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha hirshabeelle meesha ay kaga aadan tahay ama eh, midda koonfur galbeed meesha ay doorka ay kaga aadan yihiin eh, shirka eh, ama shirarka maalmahan socday oo uu ka maanta ugu dambeeyey oo gebi ahaanba eh, inta uu socday eh, laba meelood saddex meelood laba meel ee looga hadlayay ee, ganacsiga iyo kobcinta ganacsiga marka ee, door muuqda ayaan ku lahayn ee, shirarka ka soconaya annagoo iskaashanayna wasaaradda ganacsiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ma jiraa kulan aad la qaadateen wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed ha ha ha ha aada u mahadsan tahay waan waan la kulannay wasiirka ayaan la kulannay Ee, markii aan kasoo degnay garoonka maalintii hore ayuu si toos aan iskula xiriirnay Ee, xafiiskiisana waan ugu imaanay hoteelkeenana wuu nagu imaaday marka ee, aadaan aan aan u wada hadalnay aadaan isugu xirannahay Ee, wasiir- wasiirka ganacsiga iyo warshadahana ee, runtii aada ayay ee, labada wasiira- wasaaradoodba ay isla shaqaynayaan waa mahadsan
guud haantaas ayaa ka gabagabeeya barnaamijkan kulanka warsan khiyaaraysan kula dareerteen idaacadda raadiyo warsan ee magaalada tambaydhabo welibana barnaamijka siina dareersiyahay hawaanahaasi hasuubiyey anoo maxamed cabdiraxmaan cabdulle dhinaca farsamadan weliba gacan weyn ku jeysadaayo widaakey maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa tan iyo mar kale hamiin kalantiin ku kulmaan barnaamijkan oo kale weliba siin kugu tabaana sidaas iyo ammaano allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu